Xogayaha dowladda hoose ee magaalada Berbera Maxamed Saleymaan ayaa deeq raashin ah u qaybiyay qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Badda Laale iyo Biyo Guure ee gobolka Saaxil waxaa ka qayb galay madasha lagu qaybinayo deeqda raashinka ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera iyo maamulka deegaanada Badda Laale iyo Biyo Guure Maxamed Saleymaan xogayaha dowladda hoose ee magaalada Berbera ayaa ka warbixiyay deeqda ay u qaybiyeen qoysaska abaaruhu saameeyeen iyo maamulka iyo degmadintuba xoogaal badan bay yihiin socolkan socodkii ka horreeye waxaa xoogaal noqoshuu ahaa insha allaahu ilaahay subxaana watacala ba abaarayna ka saari karaa laakiin dee muhiimadda waa in laynala dareen noqdo waa aynu iska war hayno si gaara waxaan ugu mahad celin labadan xildhibaan ee deegaankana ka soo jeeda oo aan hadh iyo habeen hadday gobol tahay iyo hadday heer qaran tahay marnaba aan fadhiisanoo dadaal weyn ugu jiraa oo hadday macal xoolaha iyo xaliftooda xanuunsanaya ay tahay oo dawooyinkiiyo wixiiba insha allahu la keeni doono maalmo aynu kusoo food laha hadii ilahay ka dhigo oo ay xanaanada xoolaha ka soo qaadi doonaan dawooyinkii insha allahu oo iyagu laftooda ay jeebkooda iyo hawshooda ka qarash garayn doonaan insha allahu dawooyinka iyo dhakhaatiirta taana insha allahu waynu xildhibaanada si gaara baan ugu mahad celin labada xildhibaan ee halkan maraya insha allahu si cadaalada insha allah wixii gobolkaas soo gaadha soomaalida waxay tadaa anba faydniyo waxba hay farin laakiin mar walba waxaynu ogaanaynaa quluubteena iyo niyaddeenu ilaahay subxaana wa tacaala ayay ku xidhnaanaysaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda raashinka ah ayaa u mahad celiyey cid kasta ee ka qayb qaadatay in la soo gaarsiiyo xigtada waxaan usii mahad celinaya kuwa xildhibaanada ah ee ka soo baxay gobolka degmada saaxile berbera gaar ahaan berigeeda ilaa habeen iyo dharaar dadkooda la dareenahe taagtaagane ilaa iyo laas muuse sida aan warka ku hayo u socday iyagoo dadkooda u dareen celinaya xogayaha dowladda hoose inta iminkay nagala joogta maamulka somalilan in inta leegtay mucaawimaadkaa naloo soo gudbiyey halkaa waxaa naloogu gudbiyey konton qoys oo la siiyey degmada tulada batalaale way tuman yihiinoo meel geyn mayna annaguna imankaa qof waliba ku fadhiisanaysa labadiisa buur iyo wixii ay u gaadhaan waxay noo keeneen waa waannu ka guddoonni haddaanu nahay odayaasha ceelka batalaale konton qoys baa naloo keenay wixii ay gaadho ee danyara annaguna waa gaadhsiinaynaa insha allah
biyoguure deegaanka biyoguure oo loo keenay raashinka caawimada ee gobolka berbere ka soo baxay waana haddii labadankeeda waan u shaqayn doonaa dadka siday wax u gaadhan waan u gaarsiin
dhibay noo garteen loo keenay horta waa ku mahadnaq waana ku sharafsan yihiin waana ku mahadsan yihiin sidaasaan kula wareegaynaa dowladda iyo xukuumadda iminka shaqaynaysa iminka tare aad iyo aad baan ugu mahad celinaa ilaa madax mara socota meel walba socota iyo xildhibaanada madaxdayada intaba waanu ducaynayna maanta haddaa keenteen konta qoys waa idinka mahad celinaynaa waana idinka guddoonnay deeqdan raashiinka ayaa wax badan u tari doontaa qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo loo keenay xilli ay baahi weyn u qabeen